بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وصلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين ولا ليال ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan ugu hambalyaynayaa ramadaan kariim ramadaan baa noo yimid oo deeqdiisa wata waa bishii cibaadada la kordhinayey waa bishii deeqda la kordhinayey waa bishii haddii alla ku rooyahay akhrista qur-aanka iyo cibaadaysiga aada loo kordhinayay iscafiska iyo isu urfiyawaadkan marataa lagu dadaali jiray ayaana soo gaartay koog iyo toban bilood baan sidaan doona usoo dhoqonnay bishan waa bishii la xakinayay nolosha caadiga ahayd loo jeesanayay rabbi subxaana wa tacaala cibaadadiisii cubuudiyadiisii marataa in lasoo bandhiga ay tahay waxaan dhammaan ummadda soomaaliyeed muwaadiniin kasta meel kastoo ay joogaan aan ka codsanayaa in loo roonaado loo roonaado dadka masaakiinta ah loo roonaado dadka qaxootiga ah loo roonaado inta marata aan tabarta lahayn in marata bishii oo deeqsinimada la kordhinayay weyaan marka taa waa iga xusuusin waxaa kaloon ka codsanaa dhammaan culamaau diinka iyo dheergaradka soomaaliyeed in ay ku baraarujiyaan ummadda soomaaliyeed iscafiska isu urfiyoobaanta iyo dowladnimada dhadhisayo in laysku hanuuniyo in diinta islaamka ah ilaahay nagu deeqay waa arinta ugu weyn oo ilaahay uu nagu deeqay oo nagu manaysay diinta islaamka ilaahay islaamka hanoo xoojiyo islaam toosan ilaahay hanaga dhigo intii ummadan cadaawo ka ahna ilaahay inuu ka qabto halaysku hanuuniyo arinta kale waxaan codsi toos ah ka codsanayaa tujaarta dadka ganacsatada waaweyn iyo ganacsatada yarab intaba ganacsiga kelmadda af carbeedka taajir baa la yidhaahdaa taajir micnaheeda waxaa waaye ninka taajir ma noqonayo qofka haddii uusan ku sifoobin afarta xaraf ee uu ka kooban yahay kelmadda taajir ta'da waa taqwa waa inuu qofka qof taqi u yahay haddii kale qofka taajir ma noqonayo alifka waa amiin inuu amiin yahay waa arinta labaad jiinka waa jari qofka marataa oo aan kanshi waxba ka fakanayn ordaay haddii sokor la waayo sokorta keenaya haddii timir la waayo timirta keenaya markiiba ordaaya weyaan ra'dana waa raxiim in dadka loo raxmado sicir oo dadka ay wax ku iibsan karaan in la sameeyo maaha sicir marataa oo dadka oo aan waxba ka iibsan karin in la sameeyo marka raxmad inuu yeesho qofka taqi yahay amiin yahay jari yahay ayaa taajir la yidhahdaa laakiin kuwan kale oo dhiigmiiradka oo saas oo yani ummadda aan u rooneyn ma aha taajir waxaa weye dadkaasi waa dad ilaahay yaqaano oo arinkooda si kale u yahay marka waxaan idinka codsanayaa tujaartiino ilaahay arrimaha uu idin siiyey waa imtixaan marka uga roonaada ummadda ganacsigiina ilaahay idin barakeeya idinkan marataa dadka ummadda ha loo roonaado taas waa codsi gaar ah aan u jeedinay dadka tujaarta ah in loo roonaado masaakiinta iyo fuqarada soomaaliyeed dhammaan guud ahaan waxaan u hambalyaynayaa ummadda soomaaliyeed ilaahayna uga baryaynaa in towfiiq adduunya towfiiq aakharana siiyo in marataa tabaabushaysiga aakharada inaan u tabaabushayn ilaahay nagu garab galo dalkayna dalka ammaana ilaahu nooga dhig muslimiintana ilaahay hanaga dhigo muslimiin marataa toosanoo sidii nabiga caleyh isalaatu wasalaam sunnadiisa lagu soo gaariyay qur-aankeenna kuwa ku dhaqma ilaahay hanaga dhigo ammaan iyo bashbash iyo barwaaqo ilaahay hana waafajiyo cibaadadayna soonkayn iyo salaadayna iyo iyo qiyaamka aan samaynaba ilaahay hanaga aqbalo soonkayna kuwii laga aqbalay allah ka dhigo hambalyo mar kale waxaan idinku soo dhoweynayaa ramadaan kariim ramadaan kariim ramadaan kariim allahu akram asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu